bsm اllahi الرحman الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed وآlih وصaxbih aجmaعin qala tacaalى wqulnaa ya adam اskun anta wزawjka اljanata wkulaa minha ragada xayثu شhiئtmaa wkulaa minha ragada xayثu shiئtmaa wlaa taqrabaa hadihi الshajarata fatakunaa min الظaalimiin qisadii nabiyulaahi aadam baan ku jirnay waxaana soo maray waxaa ilaahay iyo ibliis dhex maray ou ibliisna diiday sujuudii nabiyulaahi aadam u sujuudo ilaahayna u weydiiyey sababta ku ximbaartay oo asigana si cad u sheegay ibliis inuu ka wen yahay aadam uusan habooneyn nin saree nin hoose inuu sujuudo amarkii ilaahayna uu diiday ilaahayna uri sababta ku ximbaartay waa kibri iyo maxaan ku iraahdaa isa saramarin iyo gaalnimo oo u qarsooneyd oo ilaahay u mooye wax kale uusan ogeyn oo malaaigta iyo dadka kaleo deriska la aysan ogeyn marka inta waxaa laga soo hadlay markaas haddana ilaahay wuxuu ku ciqaabay ibliis oo jannadii in laga saaray in in dembiyaalkiisii laga abaalmariyo adduun iyo aakhirabo shan cuquuba dabada laga saaray inta marka waxaa la sheegayaa ilaahay aadam waxyaalaha ugu nicmeeyey iyo arrintii aadam ka dhacday oo ilaahay amarkiisa inuu khilaafay ahayd oo ah geedkii laga reebay inuu cuno ou cunay markaasaa ilaahay wuxuu uri waqulnaa waxaan ku niriyey yaa aadamu aadamow uskun deg anta iyo wa zawjuka adiga iyo xaaskaadaba aljannata dega wa kulaa minhaa ka cuna raqadan oo risqi waasaca xaytu shitumaa jannadaas waxaa ku jira oo dhan oo nicamtaa sidaa rabtaan ugu cuna walaa taqrabaa ha u dhaawaanina haadihi shajarata sharajaradaan ayada eh oo fatakuuna aada ahaatiin min aldaalimiina kuwa naftooda dulmiyey oo naftooda u macnaha u bandhigay inay ilaahay ciqaabkiisa ku dhaca ha isku noqonina marka hadda yaa aadamu yani nidahaas ama u yeerinta ilaahay u yeeray waxay timid aadam markii la abuuray nafta lagu abuuray asmaadii la baray malaa'igta ay u sujuuday intaasoo dhanoo wanaagyaal marka hela waxaa loogu daray haddana wanaag kale oo layihi jannadan soo uma jeedin oo ilaahay raxmadiisa subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay inuu khalqigiisa kuwiisa wanaagsan ugu naxariisto alayihi ku raaxayso markaasaa waxaa layihi wax kastoo jannadan ku dhex jiro waa kuu bannaan yihiin geedkan keliya ilaahay wax lama ahayn inuu geedka xataa u dhaafo oraa jannadan i waxaad rabto ka isticmaal laakiin adduunyada iyo aakhirada ibtilaa-aad baa jiro aakhirada intaan la gaarin adduunyada ibtilaa-aad baa jiro marka aadam marka lam yazal fii zaman alibtilaa marka waa lagu imtixaanay in loo diyaariyo takaaliifta uu qaadi doono iyo naftiisa soo uga hor imaanayo inuu ka hor yimaado naftiisa waxay jeceshahay ou diido ilaahay dartiisa ku raaco waxaa soo hormartay xawaa in aadam laga abuuray leannahu hadda xawa waxaan inta u sheegayna dowr baa u soo muuqdo ay samayn doontaa marka lama ogo aadam markii xawa laga abuuray ma jannada markuu joogaa ma markii la suuray oo nafta loo abuuray kadib miya dad badan oo mufasiriinta waxay leeyihiin khuliqat minhu bacda dukhuulihi اljanna markuu jannada galay uu nicmadii arkayaa nooca maa ayaa waxaa qabatay cidla marka wehel in loo raadiyo baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray marka calaa kulli xaal adiga iyo xaaskaada layihi jannada dega ee macnaha ku nagaada marka culammada waxay yidhaahdeen jannadaas aadam uu galay uu ku jira ilaahay ku manaystay inuu ku baaqi noqdo maxay taha layihi ma janna janna waa beer waay biluga soomaaliya haddaan idhaahdo beertaas jannada ah ma jannadii la yaqiinay oo hadhow markii adduunyadan la taga loo dambay doona miyah mase janno kale oo ilaahay beer kaloo adduunyada ku dhextiila ama ama samaawaadka ku jirta ee jannadii loo dambay doono markaa un la dhinta kadib maa la wadageli doonaa oo jannadan waa janno kaloo kumeelgaar ee miya labadaasa dad badan ay hadalka keeneen marka waxaa la leeyahay dad badan oo u badan dadka mubtadicada u badan oo muctasilada oo kale waxay leeyihiin jannadaas waxa weeyaan waa janno oo adduunyada ku tiilay beer adduunyada ku tiilay oo aadam markii la abuuray ilaahay uu hagaajiyey markaasaa ri beertan waxaad rabta ku cuna markaasaa waxay yidhahdeen waxaa uu daliil e saas inay tahay jannada oo ilaahay dadka markuu ay dhintaan ku abaalmari doono jannatulkhuldi la yidhaahdo ilaahay wuxuu uri laa laqwa fiiha walaa tahiim hadal xunna ma dhaca dembina ma ka dhaca ayib midda kale waxaa laleeyahay jannadan aadam lagu oo laga soo bixiyey ibliisna xataa horey buu ugu jiri jiray jannadan kale waxaa laleeyahay waxaan ku ogaanay inaysan jannadii ilaahay ugu talagalay dadka markay dhintaan inaysan ahayn ilaahay taas wuxuu ku sifeeyey wamaa hum minha bimukhrajiin jannat lkhuldi alyh ninkii galka maba soo baxabo ayib jannadanna waad ujeedaaho aadamna waa laga soo bixiyey xawa waa laga bixiyey ibliis waa laga soo bixiyey marka janno oo oo layska bixinaya ma aha jannadii oo ilaahay dadka markii dhintaan ugu talagalay ayib midda kale waxa weeyaan aadam waxa ku ximbaaray inuu geedkaas cuno yaa yidhaahdeen asigoo dalbay amal kale inuu jannadaas ku nagaado hadduu wuxuu ku jira jannatulkhuldi ahaan lahaa inuu geedkaas cuno inuu jannada ku nagaado awgeed u cuno maba imaan lahayn liannahu jannatulkhuldi yaaba la yihahdo waa ogyahay in laga bixinayno marka ma daaci ilaa akli tilka shajara dalaba lilkhuldi maxaa keeni karo waa arrin aada u fog saasay ay leeyihiin qoladaas muctasilada iyo wixii raacay laakiin dadka ahlu sunnada dhammaantood waxay isku waafaqsan yihiin jannada ama badigood aan dhahnay jannada oo aadam iyo xawaa laga soo bixiyey ibliisna uu ka horreeyey jannatu khuldi waayo xataa qaala bnu bataal oo ninka saxiixu lbukhaari sharxay qabla ibni xajar wuxuu uri ina ahla sunnati mujmicuuna calaa ana jannata alkhuldi hiya alatii uhbita minha aadam calayhi salaam falaa macnaa liqowli man khaalafahum buu uri dadka ahlu sunna waxay ku ijmaacsan yihiin oy ku kulansan yihiin in jannada aadam laga soo bixiyey jannadii oo khuldiga aheed oo markii la dhinta la galay inay tahay marka dadka khilaafay wax macno ay leeyihiin malaha ibnu teymiya wuxuu uri ninkii yidhaahdo jannada aadam laga soo bixiyey jannatulkhuldi ma aha ninkii yidhaahdo wuxuu ka mid yahay qolada falaasifada oo gaalada ah ama dadkaas walaalahood oo dadka mubtadiciinta ah oo kuwaas warka ka maqlo maxaa yeelay qowlkan waxaa lagu yaqaanaa buu iri qolada muctasilada unbaa yidhaahdeen wاlkitaabu wالsunnatu yaruddu hada اlqowl wasalafu اlummati waimatuha mutafiquuna calaa bطlaani hada اlqowl buu ku daray kitaabka ilaah iyo sunnadana hadalkaas oo la yidhaha jannada laga soo bixiyey jannat اlkhuldi ma aha ilaahay kitaabkii sunnadiisa radinayo a'imat اlislaamna waxay isku waafaqsayiin qowlkaas inuu baatil yahay markaasaa la yidhi qowlkaas inuu saxiix yahay waaba garanay adilada oo inuu saxiix yahayna tusinayso waa inaan wax ka sheegnaa markaasaa waxaa la leeyahay waxaa koow waxaa ugu horey ilaahay markuu yidhi yaa aadamu uskun anta wa zawjuka aljannata aljanna layidhi al markii asha la geliyey jannadii la ysla yaqiinay oo machuudka oo makhluuqaadka oo dhan intooda mukalafiinta ay yaqaaneen oo ay u gurmanayeen siday ku geli lahaayeen inay tahay daraaddeed unbaa aljanna jannadii waa jannadii aljanna markii carabi la yidhah hadii la soomaaliya lagu sheegay jannadii marka jannadii markii la leeyahay waxaa weeyaan janno laysla yaqaano oo jannadii ilaahay cibaadkiisu ugu talagalay inuu ku abaalmariyo midkooda wanaagsan inay tahay yaa loo qaatay walidaalika ibnu caashuur ninkiilah walxaasilu ana aladhar أن الجنة التي أسكنها آdم هي الجنة المعدودة dاrا لجزاء المحسنين sida muuqata waa jannada aadam loogu talagal inuu dego waa jannada loo diyaariyey dadka muxsiniinta inay maxaan ku irahdaa ay ku nicmaystaan taas weyaan daliilka labaad waxa weeyaan ilaahay wuxuu uri waqulna hbituu bacdukum libacdi caduwun walakum fi lardi mustaqarun wamataacun ilaa xiin ihbituu bacdukum aayaddaas waa noo imaan doontaa macnaha hoobta oo gad hoos u dega lafdigaas waxaa laga fahmay in waxaa laga soo bixi aadam iyo xawaa iyo ibliis meel kore inay tahay waxa loo soo wadayna hoos waxaan ognahay samada jannadan samaday ku taallaa kor waxaa looga soo dejiyey inay jannadii khuldiga ay ku jireen oo hoosna lasoo aadiyo ardadii ayaa laga fahmaa naskaas walidaalika ibnu taymiya wuxuu iri midkan wuxuu caddaynaya inaysan awal hore jannada sii joogin wainamaa uhbituu ila lardi buuri ardada waa loo soo deji maahina laguma abuurin aadam mana sii joogin liannahu haddii uu aadam ardada joogi lahay ou ardadii intuu ka wareegto mid kale aado sidii nebiyulaahi muusa ou arda uga soo baxay midna uu aaday aanu ognahay sidii masar ay ka soo baxeen ardu shaam soo aadeen lakaana mustaqaruhum wa mataacahum ilaa xiin fi lardi qabla alhubuuti wa bacdahum waxay noqon lahaayeen markaas ku nagaateenkaanka ay ku nagaadeen ilaa xiin yani waqti intii laga gaaro intayna ka hoobanin ilaa an qaala wa lafdu اnusuuli ka lafdi اlhubuuط falaa yustacmalu habata ila ida kaana min culuwin ila suflin whwa yubayinu anahum habatuu ila alardi min gayriha ibnu taymiya hadalkiis intaasuu ku ganaanuda wuxuu ri nusuul iyo hubuud ayagoo isla mid ah lama yidhaaho fulaanun habata ilaa inuu kor ka yimaado hoos u yimaado maa taas waxay tusinaysaa in samaawaadka laga keenay ardadan loo soo dejiyey daliilka labaad waa daliilka saddexaad waxaa ka mid ah ilaahay wuxuu ku yidhi fahbit minha famaa yakuunu laka an tatakabara fiiha ibliis marka laga hadlaya waxaa layihi ihbit minhaa jannadii ka bax famaa yakuunu laka xaq uma lihid an tatakabara fiiha inaad isku weynaysiis marka waxaa weyaan inay jannatulkhuldi tahay aayaddaas waxay tusinaysaa wa hiya alatii yaxrumu fiiha takabur jannatulkhuldi ma habo ma joogi karo nin isweyneyna sidaa daraaddeed aa laga bixiyey hadday ahaan lahayd janno beer adduunyada ku taalo waxaa weyaan macsidiisuu qabi lahay meeshiisana uu iska joogi lahaa liannahu qof kasta oo macsi sameeya hadda ilaahay dhulkiisa gurigiisa kama bixiyo kam min almutakabiriin fi lardi wa maca dalika baaqiin fii araadihim wa masaaricihim ilaahayna uusan ku ciqaabin inuu meelahooda ka haajiriyo wa fi saxiixayni haddana daliilka afaraad waxaa weeyaan ana anabiya qaala inuu yihi ixtaja aadam wa muusa fqaala muusa yaa aadamu anta abulbashar khalaqaka allahu biyadihi wanafakha fiika min ruuxihi waasjada laka malaa'ikatahu falimaada akhrajtana waduriyataka min aljanna maxalu shaahidka waxaa weeyaan falimaada akhrajtana waduriyataka min aljanna buuri muuse wuxuu aadam ku qabsaday waxaa ka mid ahayd calayhim asalaatu wasalaam aadamow maxaad jannada nooga soo bixisay adiga iyo caruurtaadaba aad sabab u noqotay jannada marka aadam waxaan ognahay muuse waxaan ognahay wuxuu macnaha ugu eeday aadam inuu jannadii oo aan shaqada lahayn oo lagu raaxaysanayo dhibka aan lahayn ou sabab aadam u noqday inuu ilmihiisii ka soo bixiyo oo marka adduunyadii markay yimaadeen dhib aan jannadii lagu aqoonin ay qabteen oo qofka inuu risqigiisa soo saarto jannada wax dhan waa kuu diyaarsan yihin adduunyadana wax kasta kuuma diyaarsano adigaa lagaa rabaa an tasca bisababika ilaahay haba ku arsuqe marka haddii ay tahay aadam waxa laga bixiyey hal ardo beer adduunyada ku tiilay oo meel kale loo wareejiyey caruurtii marka dhib ka soo gaari lahay taas maleh lianna aabbihii unbaa beer laga bixiye beer kale iyagana falan lahaayeen ee beerta laga soo bixiyey oy ka shallaayeen oy sabab ugu noqday caruurtiisa in adduunyada ku dhibtoodaan waa jannadii aan shaqada lahaynoo wax kasta iska diyaarsanaayeen ou aadam ku jiray haddii uu toosnaan lahayna uu ku baaqi noqon lahayn asigii caruurtiisa marka adduunyada waxaa loogu soo dejiyey waxa weeyaan aadam macsidiisii ay keentay markaan inay shaqaa iyo nakid ay ku noolaadaan oo dhib waa aragtay qofkii waxaa weeyaan naruuxu wanaqduu lixaajaatina aw xaajatu man casha laa tanqadi uu yiri shaacir yacni waxaa weeyaan noloshaastoo macnaha shaqadeed ay dhammaanaysa ma ah marka hadday ahaan lahayd waxa aadam laga bixiyay beer adduunyada ku taallay wax weyn oo ilmihiisa ka soo gaari lahay arrintaas ma jiri lahayn waa wax iska sahlan beertan ka guur xagga kale deg waxba weyn ma keeni kari lahayn ayib midda shanaad fii صaxiixi muslim qaala rasuulu اllahi sal اllah alيه wasalam yajmac اllahu tabaaraka wa tacala اnnaas fayaquumu اlmuؤminuuna xataa tuzlafa lahum اljanatu fayaأtuuna aadam fayaquuluuna ya abaana istaftix lana اljanata fiiriyaa ilaahay markuu muminiinta qiyaamada kulmiyo jannadaa loo soo dhoweynaya markaasaa waxay leeyihiin dadki intay aadam u tagaan yay leeyihin adaanoo aabbaho ciddi ugu weyna jannada noo fur markaasuu wuxuu leeyahy wahal akhrajakum min aljannati ilaa khatii'atu abiikum lastu bisaaxibi dalika idhabuu ilaa ibni ibraahim khaliil illaah marka wuxuu ihi jannadan hadda aada leedihiin io fura midii aniga aan sabab idinku noqday inaan idinka soo bixay maysaan ahayn aniga ahal uma ihi shafaacadaase a ibraahim khaliiliraxmaan aada buure ka dalba inuu idiin furo ulajeedada marka jannada hadda noo furo ay leeyihiin wuxuu cadday aadam inay tahay miduu sabab u noqday inuu kasoo bixiye midda hadda la furayana waa jannaatulkhuldi waay midda hadda maxaan ku iraahdaa uu yihi aadam hiya alatii akhrajtakum minha marka taas waxaa laga fahmay jannadii laga soo bixiyay inay tahay midda maalinkaas la geli rabo ayb marka waa nusuus aada waadix jiddan u awaay walidalika ibnu kahiir wuxuu ri mucaliqa calى hada اlxadiid wahada fiihi quwat jayida fi dalaalati calى anaha janaة اlma'wa walaysat takhlu can nadar buur midan waxaa weeyaan daliil oo qawi ayaa ku jiro inay tusinayso jannada aadam laga soo bixiyay inay jannat اlma'wa tahay walow meel ay dhici karto in macnaha ay dadkii ku doodaan oo hadda dad daliil sariixa oo qaطcan ah adilada mid waxay u kala baxdaa daniyat dalaala midna waa qaطciyat dalaala midka qadciyatu dalaala ah wax ka murmi kara ma jiro laakiin midaan hadda wuxuu ku leeyahay inkastoy qawi tahay inay jannada aadam laga soo bixiyey ay tahay jannat اlkhuldi laakiin maca daalika qaطci ma aha oo waxaa weyaan qof hadal waa ka keeni karaa walaysat takhlu can nadar saaso laakiin keligeed ma ahan macaakii markii adiladii kale lagu daro waxaan aaminsanahay inay tahay tufiidu qaطcan adilo qaciya inay noqonayso marka shantaas adilo markaan u sheegnay waxaa noo dhiman qoladii kale oo muctasilada ay hormuudka u ahayd waxyaalaha ay soo xujaysteen in laga jawaabo oo ay yidhaahdeen jannat اlkhuldi hadday ahaan lahayd laqwiga aadam ka dhacay iyo dembiga maka dhici lahayn lannahu waa janno ilaahay uri laa laqwa fiiha walaa taathiim ayb taas jawaabteeda waxay tahay jannat اlkhuldi laa laqwa fiiha walaa taathiim laakiin waxay tusinaysaa markii laqwi iyo taathiim aysan lahaan doonin waa markii adduunyadan laga guuro oo ay dhammaato oo qiyaamadi ay dhacdo wixii ka dambeeyo jannadaas la geli doona laa laqwa fiiha walaa taathiim laakiin jannadii oo awal ayadaas naftigeeda hore u diyaarsanayd ilaa maalintaas laga gaaro wixii ka horeeyo wax daliil tusinaya male in laqwi ka dhici kara taaiim ka dhici kara bal waan leenahay waa ka dhici kara liwujuudi adila oo aadam baaba galay oon ka dhacay ibliisa galay oo ka dhacay sidaas weeyaan marka sifada oo jannada la siiyey inaysan laqwi jirin waxay ku rumoobi doontaa maalinkii la dhinto oo qiyaamo ay timaado wixii ka dambe laakiin wixii ka horeeya haba jirtay jannadii laakiin wax diidaya male in laqwi ka dhici karo dadka ku dhex jira markaas marka wax diidaya male aadam inuu arintaas sameeyo waa mid ayb midda labaad oo ay yidhaahdeen jannadii ayada ahayd jannat اlkhuldi waxaanu ognahay munaaqisaad oo qofka raaxadiisa dhib u keenta kuma jirto macnaha haddii intuu macsi galay macsidii ay ciqaabadkeedii ku dhacday waxaa weeyaan dhibaataa lasoo gudboonaatay dadkaas jannada galane jannadaas dadkii galane wax dhibaato a ma arkaan nafsal kalaamaa loogu jawaabayaa oo waxaa la leeyahay sax waaye jannatulkhuldi markii qiyaamadii ay dhacday wixii ka dambeeya ninkii gala tacab arki maayo wax lasoo gudboonayana ma jirto laakiin adduunyada inta lagu nool yahay qofkii galo sida aadam oo kale ibliis iyo intay adduunyadaba jirto ninkii galo inay dhib lasoo gudboonaado wax diidayo oo annaga aan hayna ma jirto midda kale ay yidhaahdeen siday caqliga ku suurageli kartaa nebi aadam inuu dalbo asoo shajaratulkhuldi ku jiro inuu geedkeeda cuno min ajli eesh in lagu waariyo lannahu marka mogtahay aadam waxaa imaan doono wuxuu u cunay inuu noqdo ama malag ama inuu jannada ku waaro marka haddiiba jannada uu ku jiray jannatulkhuldi ay tahay daaci oo u yeeraya ma jirto inuu geed cuno inuu ku waaro liannahu jannatulkhuldi ubu ku jiraa limaada yadlubu lkhulda taas waxay noo daliil tahay baa leey janno kale uu ku jiray ou dalbaya inuu khuldi helo markaasaa layidhi daliilkan adinkaa laydinku dabagedin karaa haddaad sida leedihiin ay arrinta tahay oo ah aadam beer adduunyada ku taalla inuu ku jiray ou geed ka mid ee cuno ou u cunaa inuu ku waaro waxay noqon lahayd wax oo macnaha aadam caqligiisa mee looga dhaco liannahu aadam asoo adduunyo joogo geed beer adduunyo ku yaalla inuu cuno in lagu waariyo awgeed adduunyo kayfa yakuun hada liannahu aadam wuxuu ogyahay adduunyada inaan lagu waarinaynin ay tahay muddo inuu joogayo qiyaamana ay kici doonto waa nebi waana loo waxyooday marka an yakula shajaratan fii masraca fi dunya dalaban lilkhuluudi fiiha hada qariib jiddan waay qowl aan la dhihi karin weeyaan ayb taas marka waxay noo daliil tahay waxyaala xataa ay ku dhageen oo nimankan ay leeyihiin arintaas meesha ka jirto wax sax inaysan ahayna noo muuqato ayb qowluhu tacaala walaa taqrabaa hadihi shajarata fatakuuna min aaalimiin ilaahay baa wuxuu iri jannadan ku raaxayso waxaad rabtana ka cun laakiin geedkan ha u dhowaanin haddaad u dhowaatid waxaad noqon doontaa nin aalim ah macnaa aalim marka tahay tastaxiqu lcuquuba waay marka nahyigan hadda walaa taqrabaa nahyi waay ha u dhowaanina markii la yidhi nahyiga wuxuu tusinaa aslan litaxriim aadamow geedkan xaaraamow kaa yahay aa la yidhi markaasaa waxaa lala xiriiriyey wax tusinayo nahyigii inuu yahay nahwi qawi ah oo ablaq siiqa aa la yidhi haddaad cuntidna daalimaad noqonaysaa qariina weyna lala xariiri nahyiga loolama jeedo nahyi tanziih iyo nahyi liladab ma aha laakiin nahyi taxriim inuu yahay yaa haddii wixii lagaa reeba aad samaysid waxaa lagaa mid dhigayaa baa layihi daalimiinta ninka daalimka cuquubadiisana ilaahay agtiisa aadam uu og yahay ayib marka fiiri siiqada haddan loogaga nahyey ilaahay ma dhihin walaa takula hadihi shajara ma dhihin walaa taqraba alyiri haba u dhowaanina wاnnahyu can qurbaaniha macnaheeda waxa weyaan lana alqurba ila shayi yunshiu daaciyata wamayla ilayh walidaalika nebiga waxaa ka ansaxay inuu yihi waman yartac xowla اlximaa yuushiku an yuwaaqica siduu aadam geedkaas ugu dhicina layihi haba u dhowaaninba ma aha haba cuninba maaha agtiisana ha tegin baa layihi liannahu ilaahay wuxuu jala jalaaluhu uu sheegaya aadam hadduu geedka u dhowaada youba cunine inuu kusii inuu sabab u noqon karto inuu geedka cuno markaasaa mufasiriinta caadadooda waxaa layidhi geedkaas aadam laga reebay magaciis qaar waxay yidhahen shajarat اlburi weeyaan qaarna waxay yidhahen shajarat اlcinab waa qaala waxay yidhahdeen bacduhum shajarat اtiin waay qaala waxaa leeyihi shajarat اlxinta waay wa ilaa gayri dalika wax kale markii laga reebo maadaama ilaahay iyo rasuulkiisa ayna noo sheegin geedkaas aadam laga reebay magaciisa annaga waxaa nooga filan in iraa geed oo geedaha jannada ka mid ahay yaa ibtilaaan wakhtibaaran ilaahay inuu aadam imtixaana daraaddeeda geedkan ha cunin imtixaankii aadam inuu ku dhacayna waa la sheegay marka inay mufasiriinta hal geed isku waafaqi waayaan daliil waxay u tahay inaan nas loo haynin ninba wax buu sheegay hadday jiri lahayd nas meeshaa tusinayo inuu shajarada ay hal geed tahay oo la wada yaqaano isma khilaafi lahayn dadka walidaalika ibnu jariir wuxuu iri sawaab sida sawaabka waxa weeyaan ilaahay inuu aadam iyo zawjadiisa geed inuu ka reebay bicayniha geedaha kalena u baneeyey annagana geedkaas aanan aqoonin magaciisa iyo geedka uu ka ahay liana allaha lam yadac licibaadihi daliilan calaa dalika fi lqur'aani walaa min sunna saxiixa markaasuu yihi ibnu kaiir wahuwa sawaab ibnu jariir wuxuu sheegay waa sidaasuu sax ku yahay marka geedkan ha cunin aa la yidhi geedka ha cunin markii la yidhi waa awal takliif liaadam calayhi salaam ilan waxaan ha cunin waxaan qaba haddii lagu ihahdo waa takliif waay markaasaa ilaahay wuxuu ihi waxaa haddana loogu raaciyay taxdiiraat ullaahi liaadam xawaa min caduwihima ibliis markaasuu ilaahay wuxuu u raaciyey takliifkaasaa idinku bilowda geedkaana ha cunina ibliisna iska ilaaliya cadowuu idinku yahay waana ballan qaaday inuusan ka harayn ilaa qiyaami saaca iska ilaaliya ayb markaasuu ilaahay wuxuu yidhi jala jalaaluhu faqulnaa yaa aadamu ina hada caduwu laka walisawjika falaa yukhrijanakumaa min aljannati fatashqa ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacraa wa anaka laa tadma'u fiiha walaa tadxaa marka markii jannadina hibe loo siiyey oo liri jannadan adaa iskale adii zawjadaada daga geedkaana ha cunina markii la yidhi aa loo raacsiiyey waxaan idinka reebay yayna dhicin inuu ibliis idin idiin qurxiyo oo aada wixii cuntaan cadow u idin yahay yaa aadamu ina haada midkan wejiga xunne waa ibliis caduwun laka adigu cadow kuu yahay iyo walisawjika xaaskaada falaa yukhrijanakumaa labadiina yowsan idinka bixin min aljannati oo fatashqaa marka dhib aad la kulantaan maxaa yeelay ina laka waxaad leedahay anlaa tajuuca fiiha jannadan intaad joogta ma baahanaysa walaa tacraa mana qaaweynayso oo dharla-aan ma kugu dhacayso wa annaka laa tadma'u fiiha mana oomaysid walaa tadxa qoraxna kugu dhici mayso ayib marka fiiri waxaa lihi jannadan dhib ma laha wax dhib oo kula soo gudboonaya ma jirto baahi ma jirto maxaan ku irahda dharla-aan ma jirto laguma oomayo qorax kuguma dhacayo sida aad rabta ugu raaxayso geedkaasna ha cunin ibliisna warkiisa ha maqlin aayaadkan hadda waxay ku jiraan suuratu taaha suuratulbaqara annagoon dhammaystirin qisadii aadam baan inta u laabanay lianna waxaanu ognahay suuratu aadam suuratu baqara aan dhihi lahay ilaahay wuxuu raacsiiyey inuu aadam markii la yidhi geedkan ha cunin inuu hore ka cunay oo ayna ku jirin qisadii oo ahay cadowgan ibliis iska ilaaliya marka waxaanu ognahay qisada laba qiso oo isku dhex jirta wey qisadii aadam oo suuradaas ay ka hadse waxaa ka dhex ku jira qisada suuratu taha ay sheegtay oo intuusan aadam geedka cunin waxaa ka horeeyey ilaahay inuu igu digay ibliis iyo wasaawistiisa liannahu fii suurati alacraaf waxaa tusinaya maa yadulu calaa dalika oo qowluhu tacaala mucaatiban aadam wa zawjahu cala alakli min tilka ashajara alam anhakumaa can tilkuma ashajarati wa aqul lakumaa ina shayطaana lakumaa caduw mubiin aayaddaas waxay tusinayay ilaahay geedka markuu ka reebay intuusan aadam geedka cunin inuu ilaahay ugu digay inuu ibliis iska ilaaliyo wasaawistiisana ou dhacin alam anhakumaa ma idinka reebino can tilkuma shajarati wa aqul lakumaa markaas idinma dhihino ina shayaana lakumaa caduw mubiin marka geedka layska nahyi waxaa loo raacsiiyey inayna inay cadowga iska ilaaliyaan marka waaqul lakumaa ina shayaana lakumaa caduw mubiin waxaa ku sugan daliil cad in taxdiirka uu horeeyey ayib marka xiwaarkii ilaahay subxaana wa tacaala ibliis iyo asiga dhex maray markuu dhammaaday oo naartii laga bixiyey dhammaanteed waxaan hore u soo sheegnay inuu ibliis ballan qaaday inuusan dadkan ka haraynin ou intii heli kara ou habeen iyo maalin ka shaqaynaa si uu aadam asna meel xun ugu ridi rabay liannahu asaa u sabab noqday in jannada laga bixiyo ilaahay wuxuu heli karay inuu ka reebo uu yidhaahdo ma awoodi kartid usan oo ibliis markaa uusan waxba kari karin laakiin ibtilaa min allahi tacaala ilaahay diintana waa noo cadday ibliis cadaawiniisma waa noo cadday ninkii marka ibliis raaco oo ilaahay amarkiisii ka wareegto ilaahay wuu doonayaa jala jalaaluhu inuu ciqaabo ninkaas marka adduunyada dhanaa imtixaankaas ku dhegan adduunyada dhammaa imtixaankaas ku dhisan oo bifadli min allaahi aadam waxaa loo sheegay cadaawnimada ibliis uu u qabo iyo wuxuu ka doonayo marka reer bani aadam liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina liannahu intaas ilaahay wuxuu doonayaa inay cid dambe cudur ayna u helin in aadam iyo wixii ka farcamo inaysan cudur u helin ibliisaana dhumiyey inaysan ilaahay agtiisa cudur ugu helin oo la yidhaahdo waa idiin digay maa min kitaabin unzila cala alumami ilaa ana allaha xadara tilka alumam min ibliis walidalika faqulnaa yaa aadamu ina hada caduwu laka hada taxdiir liaadam waliman bacdahu min duriyatihi caruurtiisina waa ku jiraanoo waxaa weeyaan wixii aabbahiin lagu yiri annagana waanugula yiri saas weeyaan marka aayaadkan waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogaga digay ibliis inaan ku kadsoonno waxaa weeyaan qofka markuu bani aadamkan walilaahi almathalu laclaa markuu qofkii intuu wanaag kuu sameeyo nicmooyinna uu ku siiyo uu ku yidhaahdo waxaana niyahow iska ilaali waxa weyaan aad inaad ninkaa u qadarisid liannahu abuu nicmatika waay fa kayfa billaahi jala jalaaluhu markuu intaasoo nicmo aadam la siiyey oo hal geed kaliya layidhah iska dhaaf geedkan ooba la ogeyn wuxuuba asiga ku sugan yahay waxa weyaan wax weyn bay ahayd ayib marka laakiin maca alasaf waxaa noo imaan doonto ana aadam lam yatamaalak wixii nicmo la siiyey wixii nasaaxix oo loo qadimay bani aadamka bal fiiri waxaa weyaan wax laga eedbaxa inuusan ahayn intaa oo nicmo markii la siiyey iyo hal geed uu ka sabri waayo malaayiin min alashjaar afdal minha mawjuuda fi ljanna markaasa naftiisa waxay ku dhegan tahay geedkii laga reebay wuxuu isleeyahay talow geedkaa maxaa lagaaga reebay ayib markaasaa waxa weya ilaahay wuxuu noo sheegayaa turuq iqraa'aati ibliis allaciin liaadamu xawa dariiqada uu ka soo galay inuu aadam iyo xawa inuu dhumiyo yaa loo sheegaa ibliis marka wuxuu awood u helay inuu aadam iyo xawaa inuu taahiir ku sameeyo uu macnaha dantiisa ka fushado asoo markaa uu adeegsanayo kula adawaati taqriir waxyaalaha laysku kadiyey waxa ugu weyn wax uga badan wuxuu ku qanciyey inuu nasaaxib u qadimayo asigoo oo dadaal maxaan ku iraadaa bixinayo yaa ilaahay noo sheegay dariiqada aadam loo galay ibliisa wuxuu iri maa nahaakumaa rabukuma can hadihi اshajarati ila an takunaa malakayni aw takunaa min alkhaalidiin waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin fadallaahumaa biguruurin falamaa daaqa shajarata marka ibliisa u yimid marka wacdii uu bilaabay wuxuu leeyahay aadam iyo xawa maa nahaakumaa rabukumaa rabbigiina idiinkama reebin aadam iyo xawow can hadihi shajara idiinkama reebin ilaa an takuunaa malakayni laba malag inaadan noqonin awgeed yuu idinkaga reebay ilaahayba wuxuu ibliis u tusinaya inuu ilaahay xasdaya aadam ou leeyahay wuxuu geedkan idinka reebay wanaag idin xasili lahayd ilaa an takuunaa malakayni laba malag inaad noqonin awgeed yuu geedkan idinka cunay maanta haddaad cuntaan ilaahay amaama amrilwaaqic aad dhigaysiin oo malagaad noqonaysiin waxyaalaha la daliishta ay kamid tahay malaaigta inuu ay ka badantaay ka fadli badan tahay bani aadamka liannahu aadam wuxuu u cunay inuu basharnimada ka baxo uu malaaig tago marka haddaysan malaaig u arkayni inay ka fadli badan tahay aadam macnaha ma damci lahayn laakiin taas daliil ma noqoto meela aadam wuxuu isleeyahay adiga wanaagayaalka lagu sii inta malaaigta la siiyana ku darso inay ka fadli badan tahay maaha malaaigta waxaa la siiy waxaa ka mid a macsuumiin inay yihiin oo dembiba ay ka dhacaynin asiga wuxuu ogyahay inuusan macsuum ahayn yacni ka duriyati caruurtiisa asiga nebi weeyaan caruurtiisa inay macsuumiin ahayn marka wuxuu iri geedkan ilaahay wuxuu idinkaga reebay inaadan laba malag noqonin haddaad cuntaan laba malagaa isu bedelaysiin aw takuuna min alkhaalidayni ama jannadaad ku waari lahaydeen buun inaadan jannada ku waarin awgeed yuu ilaahay geedkan idinka reebay maanta haddaad cuntaan laba malagna waa isu bedelaysiin jannadan ladinkama bixi karo maxaa yimid jannadii uu ku aadam la siiyey ou ilaahay u ballan qaado iska dag kuwaar la yidhi yaa aadam wuxuu hadda damac galay inuu haddana ku sii waaro ilaahaba siiba inuu isaga jooga yahay tii asigoo damac fi lkhuluud damcay yaa dembigu galay baa loogaga soo saaray wa qaasamahumaa ibliis waa u dhaartay aadam iyo xawaa oo wuxuu ku yidhi innii aniga oo ibliis ah lakumaa labadiinna aadam iyo xawaa waxaan ka mid ahay la min annaasixiina dadka idin nasiixaynaya uu ku dhaartay wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi ee ilaahay wax kale idinkama reebin meel kaleu idiin wadaa ilaahay laba malagaad noqon lahaydeen geedka jannadaanna waad ku waari lahaydeen ilaahay wuxuu intaas idinku diiday meel kalou idiin wada si meeshii kale aan ladinku geynin geedkan haddaad cuntaan talefara waa ka baxaysaa oo waxaa weyaan jannadii baad aad ku waaraysiin laba malagna waa noqonaysiin fadallaahumaa biguruur marka fiiri waxaa layidhi wou tusiyey asoo dhakraay ayib suuratu taaha nafs alqisa ibliisa ilaahay noogaga hadlay wuxuu uri yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yabla aadamu maku tusaa aniga saaxiibkaa baan ahay calaa shajarati اlkhuldi geed oo ninkii cuno oo waaray oo shajaratu اlkhuldi la yidhaahdo iyo wa mulkin boqornimo oo laa yabla aan dhammaanayn weligiis ayib marka waxa weeyaan tii horena malagnima laga helaa tanna boqornimo laba nicmo oo kala duwan waay markaasaa waxaa la leeyahay aadam muxuu u qaatay wax isweydiin la waa maogtahay waana noo imaan doontaa darsiga labaadoo noo aan keeni doona haddii ilaah yidhaahdo aadam ilaahayna wuu ogyahay iyo fadliga uu siiyey jannada iyo wanaageeda ibliis makhluuq asaga ka mid oo ka hoosey inuu yahay waa arkaa ibliis waxa ku dhacay buu aadam uu shaahid ka ahay uu joogay marka kullu daalika inuu aadam idhaha iska tiro uu geedka cuna maxaa ku kalifa waxaa layidhi waxaa ku kalifa waqaasamahumaadaas yacni wuxuu aadam uu aaminsanaay oo agtiisa ka ahay waxaan shaki lahayn qof makhluuq oo ilaahay abuuray inuu ilaahay ku dhaaranayni been uusan ugu dhaaranayn ibliis markuu u dhaartay uu ri wallaahi warkaan war oo aan la qaada aan la diidi karin weeyaan labadaasna waa helay ilaahayna iima diidayo waxaan leeyahay ilaahu dadaalan u sameey dadaalkaasaan ku guuraystaan leeyahay you aadam saas u sameey laakiin mahmaa yakun min amrin aadam cudur hadda loo haayo oo inuu dembigaas galo liannahu ilaahay inuu yidhi anigoo ilaahaada ah geedkan ha cunin intaasaa uga filnaan lahayd geedkii inta loo diiday aadam lama gaajayn waxaa layidhi geedaha kale sidaad rabtaan u cuna wax kuu ximbaaraya oo dhibaato ma jirto midda kale ninkaana iska ilaaliya layidhi yuusan sabab idin noqon jannada idinka bixiyo marka nin lagu yidhi jannada yuu kaa bixinin inaad tiraahdid waxaas asiga ii sheegaan shay aan qaadanaysaan jannada ugu baaqa noqdo waxay runtii waxay ahayd waxyaalo aada loola yaabo marka darsiga ku xigaan sheegi doonaa arintaasoo faahfaahsan iyo wixii kusii xiga biidn اllahi tacala wsala اllah wslm cla nabiyina mxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin